bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وsaxbihi wslm ajmaciin ama bacd man tuqblu riwaayatuhu wman turad qaala الnaadimu raximah اllah linaqili اlأkhbaari sharطaanihmaa cadl وdبط an yakuna muslima mukalafa lam yartakib fisqا wla harma muru'aة wla mugafala yaxfadu in yumli kitaaban yadbutu in yarwi minhu caaliman maa yusqitu wuxuu leeyahay naadimku man tuqbalu riwaayatuhu cidda riwaayadiisa la aqbalaayo iyo waman turaddu cidda riwaayadiisa la radinayo la celinayo ayuu halkan marka baabkaani uu ka hadlaya ayb wuxuu yidhi linaaqili اlأkhbaari akhbaarta midka soo naqlinaya soo guurinaya axaadiidta shardaani laba shardi baa u sugnaatay uu leeyahay humaa labada shardi cadlun weeyaan an yakuuna cadlan cadli inuu yahay wa dabdun iyo dabdi weeyaan an yakuuna cadligii buu fasirayaa marka iyo dabdigii an yakuuna inuu ahaado huwa raawigu musliman muslim inuu ahaado weeyaan mukallafan inuu ahaado mid mukallaf oo qaangaar ah kaa oo yacnii aan majnuunna ahayn kaasoo lam yartakib aan korin fisqan fisqi aan korin walaa kharma muruu'atin akhyaarnimo wax jeexayo oo dilaacinayana aan ku dhicin walaa muqafalanna aan ahayn mid dhoohanna aan ahayn yaxfadu wuu xifdinayaa in yumli yaxfadu wuu xifdinayaa in yumli hadduu yeerinayo korka ayuu ka xifdisnaanaya hadduu korka ka yeerinayo yadbudu waa dabdinayaa kitaaban in yarwi hadduu warinayo minhu kaa xadiidka xaggiisa kitaaban kitaab uu ka warinayo caaliman xaal ou yahay mid og maa waxa yusqidu ou tuurayo ou ridayo in yarwi hadduu warinayo bilmacnaa macno uu ku warinayo intaan marka wuxuu kuu tilmaamay qofka xadiidka nebiga soo guurinaya raawiga ah ee naaqil اlأkhbaar akhbaarta rasuulka soo guurinaayo laba shardi baa loo shardiyaa ama akhbaarta rasuulkaa soo guuriya ama akhbaarta saxaabada iyo taabiciinta ah laba shardi baa loo shardiyaa cadli iyo dabdi inuu cadli yahay dabdina uu yahay cadlun umbaa layska dhahayaa yani waxaa weya waa masder waay lama jamcinayo iyada markaayb marka iyo dabdi labadaa in laga helo riwaayada marka marka la joogo iyo shahaadada riwaayada ee markhaatida qofku yacnii markhaatigalkiisa marka laga hadlaayo cadli inuu yahay keliya unbaa la rabaa cadligana waxaa la yidhaha qofka muslimka ah ee qaangaarka ah ee caaqilka ah ee ka nabadgalay fisqi iyo khawaarimilmuru'a waxyaabaha muru'adiisa dhaawacaya khiyaarnimadiisa shantaas shardi baa cadli ninkii shantaa laga helo waa markaatina waa galaa riwaayadiisana marka cadli sifadaana wasfigaana waa leeyahay an yakuuna musliman gaalkii baa ku baxaaya caaqilan majnuunkii baa ku baxaaya nin majnuuna cid wax ka dhegaysan mayso baaliqan cunugii yaraay baa ku baxaaya saaliman min asbaabi اlfisqi fisqiga asbaabtiisu waa inuu ka nabad galay saaliman min asbaabi اlfisqi marka waxay tahay inuunan dembaabin ma laga wado de dadku waa dembaabayan wixii nebi aan ahayne laakiin waxaa laga wadaa nin hadda dembi lagu yaqaan inuusan ahayn kabaa'iri waxaa lagu yaqaana haddii ay ka dhacdana mararka qaarba towbo iyo ku dadaalayo nin khawaarimulmuru'ana inuusan ku dhicin khawaarimulmuru'ada culummada waxay yidhahdaan waxaa loo celinaha curfiga beledka uu joogo oo waxaa weeyaan beledka uu ku nool yahay wax dadka akhyaarta aan laa'iq u ahayn hadduu samaynaayo qofkaasi muru'adiisa iyo akhyaarnimadiisii waa dilaacsan tahay markhaati marka ma gelaayo nin beled walbaa marka wuxuu leeyahay da dabcan dhaqan uu leeyahay kaasun baa loo fiirinaya shantaas marka waa cadligii riwaayadu marka waxay dheer tahay dabdi wax la yidhaahdo oo iyadu waxaa weeyaan waxay dheer tahay dabdi dabdigu waa xifdi ninkan xadiidka nebigu soo xifdinaa dad buu rabaa inuu u wariyo waxaa laga rabaa inuu xadiidka si fiican oo u soo xifdiye qalbiga uu si fiican ugu xifdiyey ama waxaa weeyaan xadiidkii ma xifdisna laakiin kitaabu ugu qoran yahay kitaabkiisu waa inuu ahaado kitaab la ilaaliyey oo dhowrsan oo laga ilaaliyey dadka wax ku dardara iyo meelaha kitaab iska yaalla inuusan ahayn waay ilaa hadduu meelaha iska yaallo qof baa wax ku dari kara ma ogtahay marka kitaabku inuu ahaado kitaab isaga agtiisa yaalla mar walbo ama nin iqa ah baa u haayo waa u dhowrsan yahay saasuu marka u ilaaliyaa kitaabkaasoo kale marka waxbaa ka sheegi karaa waana ka warin karaa intaas marka waxaa weyaan riwaayadu marka waxay leedahay waa cadli iyo dabdi labadaas shardi baa la rabaa markhaatidu laakiin iyada cadli unbaa loo shardiyaa laba ruux hadda meeshaan isku haysato waxaa markhaati ka noqon kara qof uun wanaag lagu yaqaano oon xumaan lagu aqooninoo muslim oo qaangaar ah markhaati oo ka noqon karaa oon aan lahayn xaafid maa tahay iyo waxaas la dhihi maayo laakiin xadiidka nebiga markuu warinaayo ama kitaabkii uu ka soo xifdiyey amase xadiidka inuu qalbiga ku haayo oo mar allaale markuu doono uu soo keeni karo dabdigu marka waa laba dabdu kitaab iyo dabdu sadri midka ah inuu qofka xabadkiisa xadiidka uu ku haayo maxaa lagu maxaa yacni maxaa loo shardiyaa waxaa loo shardiyaa oo la dhihi karaa qofkaani xadiidkan waa dabdisan yahay oo waa xifdisan yahay marka uu mar allaale markuu doono uu soo istixdaarsan karo yacnii xadiidka aad xifdisan tahay waa midka adiga mar allaale markaad doonto aad iska soo dareeri kartid oo inaad fakerto iyo oo aan kaa dhumaynin waxaa kala duwan marka xifdi iyo dabdi marka waa kala duwanaanaya waxaa dhici karta qofku inuu qur-aankiiba maalan xifdisan yahay hadda qur-aanka aan tusaale usoo qaadana inuu xifdisan yahay laakiin aayadda markaas oo rabo hore ma kasoo dhufo karo baar fakeru u baahan yahay kaasoo kale dabdi ma ah cinda almuxadisiin marka waxaa la rabaa nin mar allaale marka uu u baahdo xadiidka uu yaqaano uu xifdisan yahay markiiba keeni karo faker iyo inuu dib ka fakero iyo aan uunan u baahnayn dabdigu hadduu dabdu kitaab yahayna kitaabkiisu nadiif inuu u yahay ayb taasuu marka labadaas labadaas buu sheegaya riwaayada iyo shahaadadu waxay ku kala duwan yihiin riwaayadu dabdiga ayay u baahan tahay waxaa kaley ku kala duwan yihiin riwaaye shahaadada waxaa loo shardiyaa dukuuriya nin ninnimaa loo shardiyaa naaguhu meel walba markhaati kama galaan ninnimo waa loo shardiyaa waxaa kaloo riwaayada iyadu markaa loo shardiyaa shahaadada xuriyo addoon markhaati ma galo riwaayada laakiin xadiidka nebiga addoonna waa wari karaa haween waa warin kartaa dukuuriye iyo looma shardiyo iyoiyo xuriye looma shardiyo linaaqili lakhbaari akhbaarta ka soo naqlinayaa shardaani baa u sugnaatay yacnii shardaanigaas baa mubtade iska ah shardaani laba shardiyaa linaaqililakhbaari u sugnaatay ayb oo marka khabarka wuxuu usoo hormariyay mubtadaha nakira'a musawiqina uga dhigo linaaqilshardaani laba shardi yaa linaaqili akhbaari akhbaarta midka soo naqlinaya u sugnaatay humaa labada shardi cadlun weeyaan iyo wadabdun cadaalad iyo dabdiga an yakuuna cadaalad iyo dabdiga waa maxay marka an yakuuna inuu ahaado huwa raawigu musliman inuu ahaado mukallafan uu ahaado muslim gaal baa ku baxay mukallafan waxaa ku baxay midaan mukallaf ahayn qaangaarkii iyo majnuunkiiba waa ku baxayan meeshaan maxaa yeel qaangaarku waxaan u jeedaa qofka ilmaha ilmaha ilmaha iyo majnuunkaa ku baxaaya ilmo yaryarada mukallaf ma aha majnuunna mukallaf ma aha lam yartakib mukallafkaasoo lam yartakib aan korin fisqan fisqi aan korin fisqi aan korin marka waxuu ka wadaa nin fisqi lagu yaqaano hadda aan ahayn walaa kharma muruu'atin muruu'a wax dilaaciyo iyo akhyaarnimona aan korin intaas marka waxaa weeyaan waa cadaaladii wa cadaaladda goormaa marka shuruudan loo shardiyaa qofka laba xaalou leeyahay muxadidka ah xaalad xadiidka uu sheegaayo xaalatu addaan la yidhaaha xaaladna waa xaalatu taxamul marka uu xadiidka soo baranayo xaaladdan oo kamaalka waxaa loo shardiyaa xaalatuladaa xadiidka marka uu gudanayaa loo shardiya markauu gudanayo xadiidka marka uu sheegayaa shuruudan laga rabaa amaa waa dhici kartaa qofkan isagoo gaala inuu soo xifdiyo xadiidka asoo ilmo yaryaruu soo xifdin karaa laakiin marka uu sheegaayo xadiidka uu warinaayo waa inuu shuruudahan laga helo shuruuduu marka waa xaalatuladaa' bay ka hadlayaan walaa muqafalanna aan ahayn mid yacnii dhoohan muqafal qofka waxaa la dhihi karaa qof sawaabkiisa iyo khadigiisa aan la kala sooci karin aanin iska dhoohan oo aan kala aqoonin sawaab iyo yacnii khada ma kala sooci karo qalad iyo sax ma kala sooci karo taasoo kale marka dabdi ma haayo yaxfadu wau xifdinayaa in yumli yaxfadu mid inuu xifdinayo weeyaan in yumli haddii uu yeerinayo in yumli yani waxaa laga wadaa hadduu xifdigiisa xadiidka ka yeerinayo oo imle uu samaynayo waa inuu xifdisan yahay yadbutu waa dabdinayaa kitaaban kitaab ayuu ku dabdinaya marka kii hore waa dabdu sadriga midkaana waa dabdu kitaabkii yadbudu wuu dabdinayaa kitaaban kitaab ayuu ku dabdinayaa kitaab ayuu dabdinaya haddii uu dabdigiisu dabdu kitaab yahay yadbudu waa dabdinayaa in yarwi hadduu warinayo yadbudu wou dabdinayaa dhe kitaaban kitaab in yarwi hadduu warinayo minhu min alkitaabi kitaabka xaggiisa uu ka soo warinayo caaliman xaal uu yahay weliba isagoo og ama an yakuuna inuu ahaado huwa raawigu caaliman mid og maa waxa yusqidu ou tuurayo ridayo in yarwi bilmacnaa hadduu macno ku warinayo alriwaaya bilmacnaa marka uu samaynayana waxaa shardi ah inuu yaqaano waxa uu xadfaayo iyo waxa aan yacnii waxa in la xadfaa aynan ahayn macnaha wixii uu isku bedeli karo wuxuuna isku bedeli karin inuu yaqaano ilaa riwaayada labay u kala qaybsantaa oo noo imaan doontaa riwaayo oo lafdiga xadiidka inuu soo keeno amase inuu macno ahaan xadiidka u wariyo hadduu macno ahaan u warinayo waxaa shardi ah inuu garan karo wax macnaha leexin karo waxa uu yacnii haddii uu marka waa waxa macnaha leexinayo inuu og yahay iyo waxa ikhtisaar hadduu samaynayo xadiidka meesha calaaqada ay kala leeyihiin inuu kala ogyahay waxa la gooynayo iyo waxa laga goynayo ayb dabdiga maxaa lagu garanaa marka wadabduhu curif wadabduhu dabdigiisu curifa waa la gartay in haaliban waafaqa maxaa lagu gartayna in waafaqa hadduu waafaqaya haaliban sida haalibka waafaqa oo waafaqo man ruuxuu sifa lagu soo sifeeyey bihi bidabdi lagu soo sifeeyey dabdigiisa waxaa lagu gartaa dadkii dabdiga lagu soo sifeeyey hadduu waafaqahay sida qaalibka ah tale ninkan raawigan inuu daabid yahay in kale maxaa lagu garanaa ruwaadda dabdiga lagu soo sifeeyey ee waaweynee xifdiga badan marka uu wax la warinaayo badanaa waa inuu waafaqo hadduu khilaafayo sida badan oo ruxufaaddiina meel wax u wado isaguna uu meel kale wax u wado sida badan waxaa la dhahayaa ninkan waxama xifdisna dabdina meel kuma hayo imaamu muslimaana sidaas tilmaamay muqadamada saxiixiisuu ku tilmaamay marka ruwaadda marka waxaa weyaan dabdigooda waxaa lagu kala ogaadaa sidaas waxaa lagu barbardhigaa oo lagu jeegaraynayaa niman xifdigooda la tijaabiyey ee asaga la xer ah ee markaas la riwaayada la wariso haddii sida qaalibka oo waafaqo ninkan daabid waayo la leeyahay hal hal mar hadduu khilaafahay dhib maleh maxaa yeele bani aadam waa qofka ma la dhahayo mia fi lmia ha ahaado waa qaalibkaa laga xisaabtama haddii laakiin sida qaalibka uu khilaafayaba dabdi meel kuma hayo marka wa dabduhu dabdigiisuna curifa waa la aqoonsadaa oo waa la gartay maxaa lagu gartayna in waafaqa hadduu waafaqaayo qaaliban sida qaalibkaa waafaqa oo waafaqayo man ruuxuu sifa lagu soo sifeeyey bihi bidabdi lagu sifeeyey intaas marka dabdigii yacnii iqadii ninka iqada ah iyo wuxuu uga hadlay iyo waxa dabdiga lagu garto wanaani in zakaahu cadlu walasaxu in cadala alwaaxidu yakfi aw jarax aw kaana mashhuuran wazaada yuusufu bianna kula man bicilmin yucrafu cadlun ilaa duhuuri jarxin waabow waljarxa watacdiila muطlaqan ra'ow wuxuu leeyahay marka meeshaan cadaaladdu maxay ku sugnaaneen marka cadaalad waxay tahay waa soo garata hadda laakiin bima tahbutu alcadaalatu cadaaladdu maxay iyada ku sugnaanaysaa wuxuu yidhi wanaani labo in zakaahu hadday akeeyaan taskiyeyaan raawigu wanaani labo in zakaa hadday taskiyeyaan hu raawiga cadlun weeyaan raawigaas waa cadli cadlun marka waa khabarkii wanaani labo in zakaa hadday taskiyeeyaan oo ay ammaanaan hu raawigii ay taskiyeeyaan cadlun weeyaan labo walasaxu sida saxiixnimada badanna in caddalalwaaxidu mid hadduu tacdiiliyo oo uu taskiyeeyo yakfii ku filan hal nin xataa hadduu taskiyeeyo waa ku filan tahay aw amase jaraxa uu jarxiyo hal nin hadduu jarxiyo jarxiga waa qabana isaga sida asaxa midna marka waxaa weyan wanaani in zakaahu cadlun waa iska idlaaqay midna wuxuu yidhi wal asaxu khilaaf inuu jiraad marka moodaa midda dambe laakiin khilaafka sida asaxa ee arjaxa waxaa weeyaan hal nin haddii oo yacni laakiin waxaa shardiga ogow ninka taskiyeynaya waa inuu yahay an yakuuna caarifan biasbaabi اljarxi watacdiil asbaab اljarxi watacdiil waa inuu yaqaan ee lama raba ninaan asbaab اljarxi watacdiil aqoonin oo ninka iska ammaanaya oo dhahaya marka ninkan waa dadaalayo salaadaha masaajidka iyo cibaadadiisa badan xadiidka cibaado keliya ma aha nacam xifdiga u baahan yahay bal imaam maalik wuxuu dhihi jiray waxaan soo gaaray yuu yidhi toddobaatan aan waxba laga qaadanin toddobaatan nin oo ragga cibaadada iyo cilmiga yacnii ragga cibaadada iyo salaaxa ku hormaray oo haddana nin wax ka qaadanaa uunan jirin sababta waxaa weeyaan dabdigii baa ka maqan yaxya bnu saciidin yaxya bnu saciidin alansaarina waa tii uu yidhi ama laga wariyey inuu wuxuu dhihi jiray shay ma beenta yacni cid ay uga faafi og tahay carabka dadka saalixiinta ma ogiyo beenta dadka saalixiinta carabkoodayba ku faafi og tahay sababta waxaa ka wadaa iyaga ma kala yaqaanaan saxiix iyo daciif kala saarideen waa niman iska zuhaad oo cibaado un ku mashquulay marka wax nin allaala ninkii qaala rasuulullah dhahaba waa ka soo qaadayan nuqaad ma aha waxma kala sooco karaan waxay sababeen marka beentii inay carabkooda ku socoto min duuni qasdin ayagoo nebiga hadda ku been abuurta aan isdhehaynin muqadamada muslimay ku taallaa saxiixa muslimka marka waxaa weeyaan waxaa dhici karta qofka haddounan aqoonin asbaabuljarxi watacdiil wax baabkan ajnebi ka aba inuu ku ammaanaa dhici karto taasna lama rabo ibnu xajar marka wuxuu leeyahay waxaa laga aqbalaa jarxiga iyo tacdiilka qofka caarif ku ah oo garanaya asbaabtiisa taas waa mid waxaa kaloo laga aqbalaa nin waric ah nin waric ah imaamu dahabi saasuu leeyahay nin warica waxaa laga wadaa nin xalaal meerto ah oo dadka cirdigooda iyo wax ka sheegooda uu dhibaayo oo yacnii ka dhowrsan kara oo yacnii baabkan u galay keliya u nusximaan wax kale aan u gelaynin sooma fahmin iyo nin tacasub ka fog an yakuuna yacni tacasubku inuu ka fog yahay ibnu daqiiqilciid iqhtiraaxa wuxuu ku leeyahay baabkan waa in laga dheereeyaayuu leeyahay khilaafka ay dadku caqaa'idka isku khilaafsan yihiin waxaa dhici karta yani ummaddu caqaa'idku waa isku khilaaftay markaa ninkaani waxaa dhici karta yacni inuu cadli yahay sidiisa uu diin fiican yahay sidiisa inuu xifdi badan yahay nebiga inuu ka been abuurta yacni uu ka dhowrsanaayo haddaad tidhaahdid marka ani iguma caqiide ah waa daciif de xadiidkii nebiga jumlo badan baa dhumaysa marka walidaalika axaadiidta rasuulkaa laga warinaya in laga wari waxaad arkaysaa yacni khawaarij waa laga warinaya murjiaa laga warinaya waxaa laga warinaya dad tashayuc oo ku jiro leesh marka intaas maxaa lo wuxuu leeyahay baabkan caqiidada in xagga laga dhiga baabka caqiidada waa baab kale oo muhiimadiisa le laakiin marka baabkan la joogo jarxiga iyo tacdiilka caqaa'idka dadka laguma dhisa walidaalika waxaad arkaysaa inay tawfiiqinayaan nin caqiidadiisa in wax ku jiro inxiraaf ku jiro iqanimada waa u qiraayaan markaas kadibay bidcadiisa hadday rabaan inay wax ka sheegaan ay ka sheegaan baab dhan baana noo imaan doono riwaayat ulmubtadic la yidhaahdo ayb qofka marka wuxuu leeyahay ruuxa aan yacni marka mutacasibka ah oo dadka yani isaga madhabkiisa ama fakerkiisa u tacasubo waxaa dhici karta intuu tacasubka jiito inuu kuwiisana ammaano ku wixii wax ku khilaafsan oo daaqadda ka rido marka laga dhegaysan maayo qof noocaas isaguna aduu marka wuxuu kusoo kookoobaa ibnu mucallimi cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi kitaab la yidhaha alistibsaar fii naqdi fii naqdi arijaal oo yacni shuruud uljaarixi walmucadil oo uga hadlo wa an yakuuna nafsuhu maqbuulan midda kale ninka wax jarxinayo ama tacdiilinaayo waa inuu isagu maqbuul yahay ee nin daciifa hadduu yahay isagu isagu hadduu daciif yahay nin uu daciif yahay ma laga aqbalaa maya waa inuu isaga laftirkiisa horta uu yahay nin yacni iqa waa inuu isagu laftirkiisa yahay waxaa kaloo laga qaadanaya isagana sidoo kale waxyaabahaas oo dhan marka waa kuwaas marka kuwaas waa kuwa laga aqbalaya qof walba ma aha marka ibnu daqiiqa laakiin ku dheeraaday baabkan oo iqhtiraaxa kitaabkiisa iqhtiraaxa siduu usoo waday usoo waday shuruudo shuruudo shuruudo ama uu uga soo hadlaayay yacnii dadka jarxiga sida xun u adeegsado ayuu akhiiran wuxuu yidhi waqad qultu sidaa darteed wuxuu yidhi wakhtigan waaba adag tahay qof laga hela waxaas oo dhan nacam walidaalika wuxuu yidhi qultu acraadu lmuslimiina xufratu min xufari الnaar waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min annaas alculamaau walxukaamu yidhi dadka muslimiinta cirdigoodu waa godgodadka naarta ka mida laba qolaa dul istaagtay waa culimmada wax jirxinayso tacdiilinayso iyo dadka qudaadda ah alxukaamu hum alqudaad ilaa iyaguna shahaadaday aqbalayaan mid bay diidayaan shahaadadiisa marka waxuu leey labadaas qolaa dul istaagtay marka ilaahay in looga cabsado waa khatar badan tahay nacam marka ilmo yaryar haddii la yidhaahdo wada idinka baabkan zimaamka xarigii xarigga waa la idin furay wax allaala baabuljarxi wa tacdiil un loo laga dhigto waxay keenaysaa marka waa baab shaydaan oo dadka loo furaayo waa dadka marka in laga xiro ilaa qof naaqid ah oo waxaan gara karo ama yacnii wax wax lagu jarxinayo lagu tacdiilinayo fahmi karo waana baaqi jarxiga iyo tacdiilka wax dhammaaday ma aan sababtoo ah de dadka diinta ka hadlaaya intay joogaan isaguna ma dhammaanayo dabcan laakiin dadkeeda in loo daayo wanaani laba in zakaahu cadlun in zakaa hadday taskiyeeyaan hu raawiga cadlun weeyaan wal asaxu sida asaxay saxiixnimada badana in cadala hadduu tacdiiliyo alwaaxidu mid yakfii ku filan ow amase jarax ou jarxiyo aw kaana mashhuuran ow amase kaana ou ahaaday huwa raawiguba mashhuuran mid mashhuur ah ruwaad waxaa jira aan u baahnayn laba inay taskiyeysa inay shan taskiyeysaba maalan imaamu maalig iyo shaafici iyo kalaa ka mid a axmed binu xambal waxay ku caan baxeenba ayaga cadli iqanimay ku caan baxeen shuhradoodaa marka waxay ka deeqaysaa in la taskiyeeyo maba u baahnaba taskiye walidaalika waxaad ku arkay kutubuljarxi watacdiil fulaan ka waran ayaa la leeyahay markaasu wuxuu dhahayaa raawigu amili yus'alu can fulaan maanaa hebel oo kale lay su'aalaa hebel oo kale lama su'aalo yaa ka mida marka dadkaas oo kale waxaa ka mid a dadka bukhaari iyo muslim saxiixooda ay ku soo saaraan dadka bukhaari iyo muslim saxiixooda ay ku soo saaraan oo ay xujaystaan weliba bukhaari iyo muslim dadka ay saxiixooda uga soo saaraan waa laba nooc dadna waa xujaystaan dadna mutaabacay uga soo saaraan kuwa ixtijaajka ay uga soo saarayaan waxaad ogaanaysaa inay yihiin dad yacnii shuhradoodaas iyo kownuhum kitaab laysku waafaqay sixadiisa looga soo saaray ayay culummadu u soo dhoweeyaan nacam ibnu daqiiq sidaas oo tilmaamayaan inkastoo ay jiraan qof qof dhif ah oo marka ayagu khaarija saxiix lagu daciifiyo aw amase kaana ahaaday huwa isaguba mashhuuran mid mashhuura ahaaday idan marka cadaaladdu maxay ku sugnaataa bishuhrati koow maxaa kale ku sugnaataa bitaskiyati اnayni laba inay ammaanto oo taskiye siiso aw waaxidin ow bitaskiyati waaxidin cadaaladdu marka saasay ku sugnaanaysaa imaa inuu yacni ku shuhroobo cadli iyo dabdi amase in la ammaano oo laba ama hal oo ammaano wazaada yuusufu yuusuf wuxuu ziyaadiyey buu yidhi yuusufkan marka waa abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar waa saaxibu kitaabi tamhiid wazaada yuusufu yuusuf ibnu cabdilbar wuxuu ziyaadiyey bianna kulla man qof dhammaantiis yucrafu lagu garto bicilmin cilmi lagu yaqaano cadlun weeyaan qof kastoo cilmi lagu yaqaano waa cadli buu yidhi isaga ilaa duhuuri jarxin intuu jarxi ka daahir ahay inta jarxigiisa laga ogaanayo waa cadli madhabkan marka sidaan buu tilmaamay laakiin ibnu salaax waxa uu yidhi wahuwa itisaacun hayru mardiyin waa tawasuc aan laga raalli ahayn tawasuc aan laga raalli ahayn baa ku jira uu yidhi warkan ayb wazaada yuusufu yuusuf wuxuu ku dara abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar bianna kulla man ruux dhammaantiis yucrafu lagu garanaayo bicilmin cilmi lagu garanayo cadlun weeyaan ilaa duhuuri jarxin intuu jarxi ka daahirayo ka muuqanayo hadalkan marka waxaa ku raacay abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar xaafid ilmizi abulxajaaj ilmizi ayaa ku raacay waxa uu yidhi faqaala huwa fii zamanina mardiyun wakhtigeennan oo kaleu yidhi sidaas baaba raalli looga yahay wakhtigooda wakhtigiisuu ku qaydas imaamu dahabina wuxuu yidhi innahu xaqun waa xaquu yidhi walaa yadkhulu fii dalika almastuuru majhuululxaalkana ma gelaayo فإنه غayر مaشhهوuر بالعلم mastuurku cilmi laguma yaqaan ila ma ogtahay asaga marka imaamu iبن cabdilbar xagou ka keenay marka iبن cabdilbar wuxuu ka keenay xadiidkii nebiga uu yidhi يxmilu hada الcilمa min kuli khalفi cuduulhu yanfuuna canhu تaxriifa الغاaliin واntixaal الmubطiliin وaتأwiil الجaahiliin cilmigan waxaa qaado oo xambaaro min kuli khalفin qolo kastoo gadaal ka timaado waxaa xambaaro cuduuluhu kuwooda cadliga ku sifaysan yaa qaadaya oo dadkii ka horreeyey ka xambaaraya marka meeshaas waxaa laga fahmaa buu yidhi nin allaale ninkii cilmi lagu yaqaano waa cadli imaamu nawowise wuxuu yidhaahdaa xadiidku sidaas ma ahan ee xadiidku wuxuu tilmaama macnaheedu xadiidku macnihiisu ma ahan uu yidhaahdaa dadka cilmiga xambaaro ama cilmiga ka hadlo qof faasiqa kuma dhex jirta ma ahan macnaheedu yidhahda bal waxaa la helay niman xufaad oo xadiidka xifdisan haddana khamri iska cabi jira yaa jiri jireen bal waxaa la helay xufaad haddana axaadiidta been ka sheegi jirta waa jiri jireen ayb waxaa ka mida waminhum shaadakuni sulaymaan ibnu daawuud ashaadakuni ayaa ka mida xifdiga axmed binu xambeloo kale u ahay xagga xifdiga iyo yani si u yaqaano maca daalika waa iska marka wuxuu leeyahay waxaa un loo jeedaa waxay tahay yacnii dadka cinaayada siiya cilmiga oo debbi ku sameeyo cilmiga yacni aad u ilaaliya iyo waa kuwayaalkaas wazaada yuusufu wuxuu ku daray marka bianna kula man qof dhammaantiis yucrafu bicilmin lagu garanayo cadlin weeyaan ilaa duhuuri jarxin intuu jarxi ka daahirayo ka muuqanayo waaba way diideen culammada marka qowlkaas intaas war baa ku dhammaaday marka wاljarxa wالtacdiila muطlaqan ra'ow qabuulahu min caalimin calى اlasaxi maa lam yuwafiq man biijmaalin jurix halkan wuxuu ka hadlaya jarxi tacdiil wuxuu uga hadlayaa dhowr suuro jarxiga iyo tacdiilka haddii la iطlaaqo qofku uu yidhaha nin caarif ah biasbaabi اljarxi watacdiil nin yaqaano haddii uu yidhaahdo fulaanu iqatun tacdiilkiiba ilaaqay amase wuxuu yidhi fulaanu daciifun ilaaq waa hebel waa daciif bis waa la aqbalayaa markaas waa la aqbalayaa kadib waxaa marka iyadana marka xaalaadka uu leeyahay jarxiga iyo tacdiilku jarxiga ruuxa jaarixa ah waa laga aqbalayaa hadduu ilaaqo mucadilka midka wax tacdiilinayana waa laga aqbalayaa tacdiilkiisa hadduu ilaaqo hadday labadooda iscaaridaan ka warran marka raawi ayaa ninna meelna wuxuu ka haystaa tacdiil meel kalena wuxuu ka haystaa jarxi jarxina waa ku dhacay tacdiilna waa ku dhacay raawi baa jarxiyey oo fulaanun daciif buu yidhi nin waxaan u jeedaa nin imaam ah mid kaloo asana asbaabtii yaqaanaa wuxuu yidhi fulaanun iqatun see loo see la yeelaa marka mararkaasoo kale waxaa la dhahayaa ninka jaarixa ah sababka aad ku jarxisa sheeg laa yuqbalu اljarxu ilaa an yakuuna mufasaran markaas jarxigu inuu mufasar ahaado waa ninka laysku khilaafo laakiin ogow ruuxa haddaan laysku khilaafin wax tacdiiliye aynan jirin bimujarad jarxi la jarxiyey waa ku jarxisma markaas walow uطliqa aljarxu jarxiga haddii la raba halla iطlaaq laakiin marka ay iska hor yimaadaan jarxi iyo tacdiil ay ku kulmaan ninkan markaasaa waxaa la dhahayaa ninka jaarixa keen sababta aad ku jarxisa sababta marka haddii uu keeno waa la fiirinayaayo sabab maqbuula hadday tahay wax lagu jarxiyo waa la qaadana jarxiga marka la hormarinaa oo tacdiilka laga hormarinaa tacdiilkaas iska mulaqa iyo jarxigan fasiran jarxiga fasiran baa la qaadanaya haddiise laakiin uu sabab sheego sababtii ka warran ay noqoto marka sabab wax lagu jarxiya baynan ahayn khadiibulbaqdaadi kitaabkiisa alkifaaya fii qawaaniin ariwaaya baab dhanoo u guntay dad jarxi inta fasira la yidhi waxay ku fasireen wax aan jarxiba ahayn marka waa in laysku hubsada sababka jarxiga rag badan baa ka mida marka shucbata bnu اlxajaaja waxaa la su-aalay lima tarakta xadiida fulaan hebel xadiidkiisa maxaad uga tagtay wuxuu yidhi liannii ra'aytuhu yalcabu birdownan dameer iyo lamid baqal iyo asagoo ku cayaarayaan arkay xadiidkiisa waa ka tegey maxaad hebel xadiidkiisa uga tagtay minhaal bnu camrin markaasu wuxuu yidhi samictu sawta dambuurin fii beytihi gurigiisaan gurbaan i wax ka maqlay waay tusay marka cadligiisa waxna ku jira waxaa la yidhi gurigiisa gurbaan hadduu ka maqlinuu joogin baaba dhici kartee inuusa isaguba joogin soo ma dhici karto waxaa dhici karta inuu war u hayninba markaas ma ogtahay walidaalika kaasoo kale marka jarxi ma noqon waxyaabahaas oo kale wahaakadaa marka dad badan oo jarxiga fasira la yidhi fasirin oo intay fasireen sabab maqbuul aan ahayn ku fasiray halkaasuu marka baabkaasu aad ugu sheega ayb marka jarxigu tacdiilku qaababkaasuu kale leeyahay jarxiga waa la aqbalayaa isagoon sabab la sheegin waa goorma laakiin haddaan tacdiil ka hor imaanin haddii laakiin tacdiil uu ka hor yimaado laabudda min dikri sabab sababkuna waa inuu noqdo sabab muctabar ah oo maqbuula waa inuu noqdo wljarxa waxa uu yidhi wara'o way arkeen waa aqbaleen yacni aljarxa jarxigii iyo watacdiila iyo tacdiilkiiba muطlaqan xaala kownimaa muطlaqayni iyagoo iyagoo la ilaaqay muطlaqan xaal ay yihiin kuwa la idlaaqay wara'ow way arkeen aljarxa wara'ow way arkeen aljarxa iyo watacdiila muطlaqan qabuulahu bay arkeen qabuulahu beytka dambe ku jirta n mafcuul labaad ayaa ahna mafcuulkii wara'ow way arkeen waa ra'yiyeeyeen aljarxa jarxigii iyo watacdiila iyo tacdiilkiiba muطlaqan xaal ay yihiin yani iyagoo la idlaaqay qabuulahu bay ra'yiyeeyeen oy arkeen aqbalitaankiia min caalimin laga aqbala caalim ku caalimo asbaabtii yaqaano cala alasaxi sida saxiixnimada badan cala alasaxi sida asaxnimada badan ayb maa lam yuwafaq waa goormase maa lam yuwafaq haddaan la tawfiiqinin maa lam yuwafaq haddaan la tawfiiqin man ruux jurixa la jarxiyey biijmaalin lagu jarxiyey duuduub ruux si duuduuba loo jarxiyey haddaan la tawfiiqinin wayuqbalu marka haddii ruux si ijmaala loo jarxiyey yacnii markaa la si ijmaala loo jarxiyey haddii la tawfiiqiyo dee jarxigaa tafsiir u baahanaya markaas wayuqbalu waa la aqbalayaa altacdiilu tacdiilkii baa la aqbalayaa yaa laga aqbalayaa min cabdin addoon baa laga aqbalayaa wa min unhaa dhadig baa laga aqbalayaa tu dhadig ah yaa laga aqbalayaa ayb wayuqbalu waa la aqbalaa altacdiilu tacdiilkii min cabdin baa laga aqbalaa wa min unhaa baa laga aqbalaa wa fil unhaa midda dhadigna khilaafun baa ahaaday khilaafkaas oo qad sukina la ogaaday wuxuu leeyahy jarxigii iyo tacdiilkii waxaa laga aqbalaa addoon waxaa sidoo kale laga aqbalayaa jarxiga iyo tacdiilka haween haween hadday wax jarxiso ama ay tacdiiliso asbaabtii ay taqaano waa la aqbalayaa khilaaf baasu ku jiro khilaafkaas oo sukina ay culima la ogaaday khilaafkaas oo ukina qad zukina la ogaaday waqadim اljarxa walow cadalahu akaru fi اlaqwى fain fasalahu faqaala minhu taaba aw nafaahu biwajhihi qudima man zakaahu waqadim hormari aljarxa jarxigii soo hormari cala tacdiili ka hormari waqadim hormari aljarxa jarxigii cala tacdiili ka hormari walow cadalahu haba tacdiiliye akaru kuwa badan fi laqwaa sida xooga badan jarxi iyo tacdiil hadday iska hor yimaadaan yaad hormarinaya jarxiga hormari kuwa wax tacdiilina hadday doonaan ha badnaadaan maxaa yeelay ninka jaarixa ah macahu siyaadatu cilmin ninkan cilmi waxbuu ka ogaaday oo ku jarxiyey fain fasalahu laakiin jaarixii hadduu sheego caddeeyo kala dhigdhigo faqaala uu yidhaahda ninkii mucadilka ahaayee wax taskiyeynaya taaba minhu waa ka soo laabtay waxaan aad ku sheegaysa saa buu yidhi aw amase nafaahu ama waa anfiyey ee maalan ninkan jaarixa wuxuu yidhi fulaanun xadiid lagama qaadanayo hebel waa daciif markaasuu sababtii ku daray wuxuu yidhi waxaan arkay sidaa iyo sidaa iyo sidaa soo yeelaya maalintii saa iyo saa ay ahayd war maya maalintaas anba waa joogay saas ma dhihinu yidhi waa anfiyey markaasoo kale maya faqaala waxau yidhi marka taaba minhu wuu ka toobad keenay ow amase nafaahu waaba diideyba biwajhihi bilwajhi aladii jaraxahu wejki uu ku jarxiyey buu anfiyey oo wejkaas aad ku jarxinaysaa ma jiruu yidhi qudima markaa waa la hormarinayaa man zakaahu ciddii taskiyeysay ninka saaxiibu taskiyada markaas warka laga aqbalaya ayb ibnu daqiiqilciid isagoo marka iqtiraaxa wuxuu leeyahay walimacrifati kowni raawi iqatan duruqun raawiga dariiqa loo maro waa maxay raawi iqanimadiisa dariiqa loo marayo waa maxay tan koowaad waxay tahay iiraadu asxaabi tawaariikh dadka kutub tawaariikhda allifay ayaa kitaabadaas inta dib loogu laabto la fiiriyo aqwaalu lmujarixiina waalmusakiin in la fiiriyo marka wuxuu yidhi marka oo asmaau rijaal ka hadlaysa ka kitaabi taariikhi اlbukhaari wabni abi xaatim wagayrihima waxaa kaloo lagu garanayaa takhriiju shaykhayni ow axadihimaa fi saxiixi liraawi muxtajayni bihi saxiixayn bukhaari muslim inay soo xujaystaan ninkan oo saxiixda ku soo daraan taana waa lagu garanaya qofka iqanimadiisa waxaa kaloo lagu garanayaa takhriiju waxaa kaloo lagu garanayaa anna tatabaca riwaayata man rawaa can shaksin in yacnii tatabuc lagu sameeyo tatabuc inaan ku samayno riwaayadiisa asaga dadka uu ka warinayo iyo waxyaabahaas oo kale oo maalan sida inuu dhahayo kale xadaanaa fulaanun wahuwa iqa tatabuc intaan samayno inaan aragno raawi min aruwaad oo dhahayo xadaanaa fulaanun aiqatu oo kale siyaabaha halkaasoo kale inaan u aragno waxyaabahaasa marka lagu gartaa buu leeyahay walaysa fi اladhari tacdiila idaa canhu rawaa alcadlu walow husa bida walaysa ma ahaanin idaa rawaa hadduu wariyo canhu isaga xaggiisa uu ka wariyo raawiga uu ka wariyo tacdiilan tacdiil ma ahaanin fi ladhari walow khusa haba lagu gaar yeelo midkan wax warinaayo bidaa inuu iqo keliya wax ka wariyo beydkan wuxuu kugu sheegayaa tacdiilka ayb beydkan wuxuu kugu sheegayaa raawigani la rabo in la ogaado iqa miyaa mase waa daciif yaa waxaa xadiid ka wariyey nin imaam weyn oo jaliila xadiid ka wariyey kownuhu marka imaamkan oo ninkan ka warinaya ninkan iqa maku noqonaa marka mayuu leeya maku noqonaya walow khusa bidana wuxuu ka wadaa haddii uu yidhaahdo sheekhu kullu man arwi kullu man rawaytu canhu qof allaale qofkan aniga wax ka wariyeyba fa huwa iqatun uu maalan yidhi oo wuxuu yidhi anu shuyuukhdeeda waa iqaad wax iqaad aan ahayn maba ku leexdo amase sheekhaas waxaa la yidhi fulaan nin iqaa maahan cid kale asaga wax kama wariyo ee markaasuu nin aan la aqoonin buu xadiidka wariyey ma la dhahayaa marka waa ninkan iqo bimujaradi ninkan sheekhoo iqo maahan cid kale aan ka wari jirin ayaa xadiid maanta ka wariyey sidaa ma la dhahayaa maya iyadoo laftirkeeda maya wuxuu leeyahay marka walaysa ma ahanin idaa rawaa canhu idaa rawa alcadlu cadli haddii uu wariyo canhu hadduu ka wariyo raawiga tacdiilan tacdiil ma ahan fil adhaari sida xooga badan raawi oo iqo oo cadli ah baa ninkan ka wariyey kownuhu uu ka wariyo cadli maku noqonayo isaga walow khusa haba lagu gaar yeelo bidaa ay biriwaayati iqaati iqaadka riwaayada yacni inuu rag iqaada ka wariyo haba lagu gooni yeelo lagu khaas yeelo haddii la doonee maya sababtaa waxaa dhici karta isagu inuu iqa u haysta laakiin hayruhu inuu wax ku ogyahay wain yaqul xadaa man laa atahim aw iqatun aw kullu shaykhin lii wusim biiqatin uma rawaa can mubhami laa yuktafaa cala saxiixi faclami halkaana marka wuxuu hadlayaa waxa la yidhaahdo mas'alaة الtacdiili biاlmubham التacdiilu bilafdi اlibhaam ama atacdiilu biاlibhaam lafdi mubhama wax lagu tacdiiliyey xadaanii iqatu ayaa la yidhi tacdiil waayo ereygan iqada laakiin qofka lama sheegin magaciisa masaladaa iyadana marka maxay tahay ma ka dhalanaysaa marka tawfiiq iyo tacdiil may ka dhalan maysa imaamu shaaficiya u badnaayo wuxuu dhihi jiray xadaanii iqatu ama xadaanii man laa atahimu bihi iyo ka wadaa marka mataqaanaa ibn abi yaxya ibn abi yaxya ibraahim ibn abi yaxya buu ka wadaa ninkaas marka ibraahim ibn abi yaxyaana intaan shaafici ahayn waa daciif weliba kadaabay ku tilmaameen intaan shaafici ka ahayn a'immada intooda kale yani waxay yidhahdeen kaana yakdib oo meel daran uu ka joogaa imaamu shaaficina xadaanii iqatu buu dhahaya walidaalika haddaa kutub shaafici ku arka xadaanii iqatu ibn abi yaxya buu u jeedaa waana daciif iska jira sidaasaa marka loo diidaya wain yaqul haddii uu dhaho xadaa ay xadaanii waxaa ii warramay man ruux laa atahimu aniga aanan tuhumaysanaynin de ninka sheeg magaciisa ha lagula arka marka waxaa dhici karta adigu agtaada iqa inuu ka noqday hayrukana yaclam inuu daciif yahay aw amase iqatun buu yidhi xadaanii iqatun ayuu yidhi aw amase kullu shaykhin shaykh dhammaantiis oo lii aniga ii sugnaaday wusima waa la sifeeyo biiqatin baa lagu sifeeye buu yidhi uma markaa dabadeed buu rawaa wariyey can mubhamin nin mubhamo wax ka wariyeyo xadaanii rajulun buu iska yidhi ninkaani wuxuu yidhi aniga sheekh kastoon wax ka wariyaa waa iqo markaas kadib uu yidhi xadaanii shaykhun buu yidhi ama xadaanii rajulun maxaa la dhahayaa marka ninkii iqada ka wari jiray waay ninkan waa iqa maa laleeyahay maya lama dhahayo uma markaa dabadeed rawaa can mubhamin uu ka wariye laa yuktafaa lagu gaabsan maayo intaas lagu kaaftoomi maayo cala saxiixi saxiixa haddaan qabanno faclamay sidaa ogow wayuktafaa min caalimin fii xaqi man qalladahu waqiila laa maa lam yuban halkan marka wuxuu masaladii hadda ayd wax yar uga noqonayaayo wuxuu leeyahay ninka sidaa dhahayo oo xadaanii iqatu dhahayo ama xadaanii man laa attahimu bihi ninka dhahayo waxaan soo sheegnay tawhiiqiisaas sidaas uu yidhi inaan laga aqbalaynin marba haddii ninka aan magaciisa la sheegin laakiin ninkaas imaamka sidaa dhahaya caalimkaa ninka asaga taqliidsanayo ninka taqliidsanaya ee yacnii furuucda ku taqliidaya isagu marka yacnii ma u qaadan karaa ninkaasu inuu iqo yahay haa waa u qaadan karaa yuu leeyahay maalan imaamu shaafici oo kale wuxuu yidhi xadaanii iqatu ama imaam maalig oo kale wuxuu yidhi aniga shuyuukhdeedao dhan waa wada iqaad markaasuu yidhi xadaanii rajulun iska yidhi markaasoo kale ninkii imaam maalig taqliidsanayo oo yacnii imaam maalig muqallid u ah ama ninka shaafici taqliidsanayo ninkaas waa uiqa marka agtiisa imaamkii uu taqliidsanayaba haddii uu iqo yidhi asaguna waa iqo inuu markaa u ka yidhaahdo taasuu sheegaya marka wayuktafaa waa lagu kaaftoomaa kan tacdiilkani min caalimin caalim xaggiisa xaal uu ka ahaaday fii xaqi man ruux xaqiisa fii xaqi man ruux qalladahu caalimkaa taqliidsaday caalimkaas ruuxa taqliidsanaya waa ku gaabsan karaa ninkaa caalimka warkiisa yani marka caalimku ninka taqliidsanaya marka furuucdii baad adiga imaam baa ku taqliidsataa maalan imaamkaagu hadduu yidhaahdan xadaanii iqatu khalaas adiga agtaada marka ninkaas haddaan iqu ka yahay ilaa adigu cilmi kale meesha kuma haysid iyo taxqiiqa ma ogtahay sideedanay baabkan jarxiga iyo tacdiilka tatabuc badan faham badan buu u baahan yahay dadkeenna marka iska waxaa weeyaan musalaxa akhrisanaya oo un hadda yacnii cilmigoodu aad u yaryahay waxaa weeyaan un a'immat uljarxi waatacdiil inay intay fiiriyaan iska taqliidaan ma ahane de jarxi iyo tacdiil hadda ana aan la istiqlaali karna ma jiro iyo qof hadda jooga oo la istiqlaalayo ama waa yaryahay hadduu jiro qof qof dhifooda mutabaxir ah waa dhici kartaa mujtahida haddana laakiin iyadoo sidaa ay tahay ma dhici karto nin mutaqadimiintii majhuul ay ku tilmaameen nin muta'akhiraa yimid ninkiiba uu jahaalada ka bixiyey suurtoobi karamjahaalaam ilaa in uun maahane inuu keeno nin mutaqadim oo riwaayo kala keenay iyo wax lamida un maahane isaga laakiin istiqlaalan inuu sidaa u yeelano walidaalika hadda dadka haddaad fiiriso culamaa uljarxi watacdiil labay u qaybsamaan qayb waxaa weeyaan a'immadii iyaga ku ijtihaadaysayba dadkan jarxintooda shucba iyo kale yaxya bnu saciidin alqaطaan abu xaatim abu zurca bukhaari axmed binu xambal aa raggaas rag ragna waxaa weeyaan a'immadaas aqwaashooda intay soo guuriyaan ayay waxay ku ijtihaadaan inay jamciyaan aqwaashaas waa imaamu dahabi iyo ibnu xajar iyo kalea marka annaga ma ka maarmayno ibnu xajar iyo imaamu dahabi abadan sababtoo a ninka daalibcilmiga mubtadi ah hadduu soo qaato kitaabka tahdiibu tahdiib hadduu soo qabsado qofkan ayuu meesha ka soo baxsaday qof fulaan ibnu fulaan abu xaatim qaala abu xaatim saduuqun wa qaala النasaaئiyu laysa biاlqawiyi wa qaala fulaanu ضaciifu wa qaala fulaanu kale iqatu xagee u raacay marka adiga mid iqu ku tilmaam laysa biاlqawiyi mid sidaan buu yidhi xageed u raacaysaa waxaa u baahan tahay marka inaad taqriibu tahdiibka oo kale inta soo qaadato alfaadaas asagu waa jamcina marka wuxuu ku siinaa marka xugun waaxid xugun hal ah xugun yacnii mid ah oo markaa yacni aqwaashaas ka tarjumaya ama saduuq buu ku dhahaya saduuqun yahim buu ku leeyahay taas iska qaada adiga marka haddii kale yacni waxaa weeyaan waa ku wareereysaa si badan si aad u badana ugu wareereysaa kullamaa kitaabka uu sii badan yahayna waaba waaba sii daran yahay uu sii weyn yahay taariikhu lbukhaari iyo kale iyo iyagu waxaa dhici karta inuuna ka faa'iidaysan karinba qof yani daaliba yani mubtadi ah wuxuu leeyahay marka walidaalika tadarujkaa fiican oo qofka hadduu sunanka iyo iska akhrisanayo inuu taqriibka iska ictimaado taqriibu tahdiibka inuu agtiisa yaallo iska ictimaado iska fiiriyo wuxuu yidhi marka wain yaqul wayuktafaa waa lagu kaaftamo min caalimin caalim xaggiisa min caalimin xaal waxaa caalim xaggiisa taskiyadu ay ka ahaanayso fii xaqi man qof xaqiisa fii xaqi man ruux qalladahu isaga taqliiday waqiila waxaa la yidhi laa maya maa lam yuban haddaan la caddaynin ninkaas mubhamka ah sidaana waa la yidhi qiil unbuu ka cabiray wama qtadaa taصxiixa matnin fi lasaxi fatwa bima fiihi ka cagsihi wadax meeshaanna wuxuu kuu sheegayaa imaam ayaa mas'ale la weydiiyey markaasu wuxuu ku fadwooday xadiid ayuu ku fadwooday masaladaas ka warranaa la yidhi ma bannaan tahay markaasuu yidhi waa bannaan tahay waa bannaan tahaydaasna xadiidaa sheegaayo sidaa u sheegayo ma la dhihi karaa imaamkan muftigoo sidaan yidhi xadiidkan ayuu saxiix yeelay oo adiga ma dhihi kartaa maadaama uu xadiidka ku iftooday ma la dhihi karaa saxaaxahu fulaanu xadiidkan hebelaa saxiix yeelay maya waxaa dhici karta fadwadan xadiidkan asoo ka ictiqaadsan inuu daciif yahay haddana inuu fadwada meel kale u cuskanayo amase waxaaba dhici kartaba waxaan uu ka hadlaayo inay yihiin mas'ale iska tarkiib iyo tarhiib u badan amase inuu u arkaba yacni baabka haddii xadiid saxiixi xasan laga waayo daciifkaa la iska qabsan karaa inuu sidaas qabaa dhici karto marka imaam ayaa fadwooday wax xadii fadwo xadiid waafaqsan buu ku fadwooday xadiidkaas buu saxiix yeelay maya sidaa ma jirta ka cagsigii baa lamid oo ku dhigi doonaa cagsiga waa maxayna cagsiga waxa ay tahay xadiid buu wariyeyba asaga uma xadiidkii cagsigiisa ku fadwooday ma waxaa la leeyahay xadiidkau daciifinaa marka xadiidka agtiisa waa ka daciif sidaasuu uga leexday inuu ku fadwoodo mayaa la dhahayaa maya iyadana waxaa dhici karta xadiidka fadwadiisan xadiidkan agtiisa inuu saxiix ka yahay laakiin uu uga leexday licaaribin caarib kale inuu uga leexday dartiisa dhici karto beydkan marka intaasuu sheegaya waa la fahmaan malayna wama qtadaa ma tusin taصxiixa matnin matni taصxiixintiisa saxiix yeelidiisa wama qtadaa ma tusin dheh fatwan fatwo bimaa lagu iftoodo fiihi fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa ahaatay taصxiixa matnin matni taصxiixintiisa fi lasaxi sida saxiixnimada badan wama qtadaa ay wamaa dalla ma tusin fatwan fatwo ma tusayso bimaa lagu fadwoodo iyada ku tacalluji bimaa lagu fadwoodo fiihi fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa ah taصxiixa matnin matni taصxiixintiisa fi lasaxi ka cagsihi marka intaa waxaa weeyaan xadiid ayuu yani fadwadiisa xadiid waafaqday maaha inuu tasxiixiyo xadiidkaas ka cagsihi cagsigiisa oo kale sida cagsigiisa uu yahay oo kale cagsiguna marka waxaa weeyaan inuu xadiid sheego xadiidka cagsigiisa ou iftoodo iyadana ma keenayso maadaama xadiidkan uu khilaafay yani xadiidka yani maadaama yani xadiidkani fadwadiisu ay kala duwan tahay xadiidka agtiisa daciifka ah ma ahan macnaheedu wadaxa waa caddaaday midkaas cagsigaas oo wadaxa caddaaday walaa baqaahu xayثu madda waaci tubdiluhu wاlwafqu lilijmaaci tanna waxaa weyaan beydkan isagana wuxuu ku sheegayaa xadiid baa la warinayaa la warinaa la warinaa oo si mashhuura loo warinaa waxyaabihii xadiidkan inay budlaan ku xukunto waxyaabaha u yeerayana waa joogaan iyadoo dawaacidii ay taagan tahay xadiidkan baatilnimada ku xukmi lahayd ay joogto haddana haddaan budlaan lagu xukumin xadiidkaas waxaa laga qaadanaya xadiidku inuu saxiix yahay marka mayuu ku leeyahay lagama qaadana way dhici kartaa in layskaga aamuso xadiidkan maca daalikana daciif inuu iska yahay waa suurto waa suurtooda khilaafan lizaydiyati zaydiyada anagoo khilaafayno zaydiyada waa shiicadan yeman joogto joogto xagga caqiidada waa ka muctasilo xagga yacni alasmaa asifaat iyo iimaanka iyo waa ka muctasilay waxaas ka yihiin xagga saxaabada iyo baabkoodana waa ka shiico laakiin ayagu xoogaa waa ka dhow yihiin marka la fiiriyo raafidadaas kale laakiin culammadu waxay yidhaahdaan zaydiyadu waa albaabka laga gala rafdiga qofku markuu zaydi noqdo raafidonimo loo u socdaa albaabkii ay dhahaan laakiin ma ahan ruux hadduu raafidonimo ka soo baxo uu zaydi soo galo xasan xaalan markii hore hadduu dhaamaa baa la leeyahay ibnu taymiya saasoo dhaha nimankaas marka zaydiyada waxay qabaan ayaka xadiidka haddii dawaacidii waxyaabihii ku keeni lahaa in la ibdaain la yacnii in la daciifiyo oo la budlaan xugmiyo waxyaabihii ku keeni lahaayoo joogo haddii loo aamuso xadiidkaas waa saxiix saasay dhahayaan duuna duuna anadari ilaa yacni xukmihi iyadoon la fiirin oo maalan waxay leeyiin xadiidkii ah anta minii bimansilati haaruuna min muusa adiga caliyo waxaad iga joogtaa meeshii haaruun muusa uu ka joogo hayra annahu laa nebiya bacdii laakiin nebi iga dambayn maa xadiidku aska saxiix hadda laakiin si kaloo saxiix ku yahay dabcan maogtahay zaydiyadu laakiin waxay leeyihin xadiidkan waxaa la warin jiray xilligii bani umaya reer bani umayana cali khilaafadiis waa ka soo horjeedeen waana necbaayeen haddii marka xadiidkan oo baail yahay ayagaa ayagaa dhehi lahay war waa baailay war waa baailay ay dhehi lahaayeen bay leeyihin marka dawaacidii baatilnimo xugmi lahaydoo taagan oo aamusan xadiidku inuu saxiix yahay laga qaadanaa bay dheheen waxaas laakiin xadiid laguma tasxiixiyo mana lagu tadciifiyo walaa nacam taasoo marka beydkan kaasuu ku sheegaya walaa baqaahu xadiidka baaqi ahaanshadiisa maya tasxiixin ma aha xaysu maa meel addawaaci dawaacidii tubdiluhu isaga budlaaninaysa ay joogto dawaacida isaga budlaan ku xukumaysayoo joogtana yacni xadiidku sidaa saxiix ku noqon maayo walaa baqaahu walaa baqa lxadiidi xadiidka baaqi ahaanshadiisa xayumaa meel uu baaqi ahaado addawaaci dawaacida tubdiluhu ay ibdaalinayso wlwafqu lilijmaaci wاlwafqu waafaqid oo lilijmaaci oo waafaqa xadiidka wاlwafqu waafaqidoo lilijmaaci oo waafaqa xadiidka ijmaac oo waafaqana yacni ma keenaysa xadiidku inuu saxiix yahay maalan xadiid baa waxuu waafaqay ijmaac masalo lagu ijmaacsan yahay ijmaaci ummadda ayaa meeshan yaallo xadiid baa waafaqsan marka ijmaacaas hal yuqaalu ma la dhahayaa marka xadiidku waa saxiix maya maxaa yeele ijmaacan waxaa dhici karta inuu adillo kale inuu cuskan yahay oon kan ahayn hadda sooma fahmin tusaalaheeda waxaa loo soo qaadan karaa waxaa la yidhaahdaa xadiid aliimaanu xadiidkii ahaa yacni aliimaanu qowlu wa camal qaala rasuul la sal lla ly slam aliimaanu qowlu wa camal bay yidhaahdeen xadiid sidaas iimaanku waa qowl iyo camal ijmaaca ummadda waa saas aliimaanu qowl wa camal waa ijmaac اlumma laakiin maa ka dhalanaya xadiidkan inuu saxiix yahay maya xadiidku waa daciif iyadoo masaladu ay mujmac tahay ayaa xadiidku uu daciif yahay ijmaacaanuna wuxuu ku qotamaa nusuus kale oon kan ahayn wlwafqu walalwafqu waafaqitaanna maya xadiidka tasxiixintiisa ma keenayo lilijmaaci ijmaac oo xadiidku waafaqo wala اftiraaqu اlculamaaءi اlkumali maa bayna muxtajin wadii ta'awuli halkaana wuxuu leeya xadiid baa meeshan yaallo culimmadii baa isku khilaaftoo qaar waa xujaysanayaan qaarna waa ma xujaysanayaano ta'wiil iyo meelo kale la qaadayaan xadiidkaas marka macnihiisu wuxuu keenayaa marka inuu saxiix yahay maya wala اftiraaqu اlculamaa'i culimmada kala tegooda maya ma ahan yani ma keenayo matni xadiid saxiix matni tasxiixintiis ma keenayo culimmadii day alkumali dhammayska tirnayd maa bayna muxtajin ay isku iftiraay isku khilaafeen mid xadiidka xujaysto wadii ta'awulin wadii ta'awulin iyo mid ta'wiil u saaxiiba wadii ta'awulin wuxuu ku leeyahay marka xadiid baa meeshaan yaallo culammada qaarna waa xujaysanayaan xadiidkan qaarna xadiidka iyagoon daciifinin bay ta'wiil saarayaan xadiidkii bay ta'wiilinayaan ee la dhihi maayo culammada xadiidkan waa xadiidkan waa saxiix layskama dhahaayo sababta waxay tahay in la yidhaahdo kuwaanna waaba xujaysteen kuwii kalena waa daciif ma dhihine meel kaley ka mareenoo ta'wiilay la aadeen ila tawiilku marka maogtahay waa ta'wiilku ma ogtahay waxaa weeyaan ta'wiilku waa farcun can tasxiix xadiidka adiga markaad ta'wiilinaysa agtaada horta saxiixuu ka yahay ee haddoonan saxiix ka ahayn waxaad dhihi lahayd maxaa ta'wiil uga baahan taha ma xadiidkan waaba daciif ayaa dhehi lahayd sooma marka culimmada hadday isku khilaafaan kuwana ay xadiidka xujaystaan kuwana aynan daciifinin laakiin ta'wiiliyaan arrintaa waxaa ka dhalanaya matni tasxiixintiisana maya kulligood marka fatwa bay ku wada cadfan tahay wala iftiraaqu lculamaa'i wama qtadaa ma keenayo tasxiixa matnin matni in la tasxiixiyo iftiraaqu lculamaa'i culammada kala tegooda oo alkumali culammadii dee alkumali dhammayska tirnaa maa bayna muxtajin ay u qaybsamaan mid xadiidka xujaysto wadii ta'wiilin iyo mid ta'wiilu saaxiiba wayuqbalu اlmajnuunu intaqaaca walam yu'ahir fii ifaaqatin macaha halkan marka wuxuu ka hadlayaa majnuunka majnuunku laba u kala baxa majnuun muطbaqah iyo majnuun muqaac ah mid junuunkiisu ou yanii muطbaq yahayo weligiis iska waalama kaasoo de xadiid ma leh laga qaatana ma leh midka yacnii junuunkiisu ou taqaduca leeyahay oo kala go'go-ayo xilliga uu miirka leeyahay oo caafimaadka qabo xadiidkiisu waa la qaadana laakiin waa goorma ifaaqadiisa haddaynan saamayn ku yacnii junuunkiisa haddaunan saamayn ku yeelanaynin dadadka qaar waxaa dhacaya marka maalan qofku waa iska wareeraya ayaana wuxuu isaga jirayaa yacnii koomo kaloo ku jiraa markuu soo miirsado maskaxdiisa isbeddelaysa hilmaan zaa'ida iyo waxyaabuu yeelana kaasoo kale ifaaqadii waxaa saamaysay junuunkii ma laga hadlaya kaasoo kale wuxuu leeyahay marka wayuqbal waa la aqbalaa almajnuunu majnuunkii waa la aqbalayaa intaqaaca haddou go'go'o junuunuhu yacni junuunkiisa walam yu'ahir ownanna saamaynin junuunku ounan saamayn ku yeelanin fii ifaaqatin fii waqti lifaaqati miraabidda dhexdeeda macan xaal uu yahay yacnii mid wada jiro wa tarakuu majhuula cayni maa rawaa canhu siwaa shaksin wajarxa maa xawaa wuxuu leeyahay halkan wuxuu ku gelayaa majhuulka afaruu majhuulka u qaybiyey naadimku majhuulka afaruu u qaybiyey majhuul اlcayn majhuul اlxaal majhuul اlcadaala majhuul اlsmi afartaas u qaybiy majhuul اlcayn waxaa la yidhaahdaa man rawaa canhu raawin waa qofka uu hal raawi bis wax ka wariyo hal raawi keliya wax ka wariyey walam yuwaaq mana la towfiiqinin tacdiil ma haysta iyo towhiiq koob laba haddana waxaa weeyaan jarxi iyo tacdiil kuma dhicin koob hal ardayna waa leeyahay arday labaad ma qabo ninkaa maxaa la yidhahdaa majhuula la yidhahda sababta jahaalad u keenaysa waa maxay waxaa u keenayso qilada axaadiid yarowba wariyaa nin hal laba saddex xadiiuu leeyahay ibnu xajarka aa nushada ku sheegay marka ninkii muqilka ahaa hal raawiyo haystaa keliya jarxi iyo tacdiil midna looguma dhawaaqin ninkaas maxaa la yidhaahdaa majhuululcayna kaas waa la gartaan umalayna xukunkiisu waa maxay laa yuqbalu canhu xadiidka uu majhuululcayn ku jira lama aqbalo xukunkiisu waa kaas isaga majhuululxaal u imaw majhuululxaal maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa man rawaa canhu raawiyaani fa akar laba raawi iyo ka badan baa ka wariso waa tacriifka culimmadu u badan yihiin maxamed ibn yaxya duhli baa waxaa layidhi ugu horreeyey sidaa u kala dhigdhigo laba raawi ayaa isaga laba arday baa ayuu haystaa ardadiisu waa laba laba raawi buu leeyahay sidiisaba iyo ka badan laakiin towhiiq iyo tacdiil lama towhiiq ma leh lama towhiiqinin ninkii maalan shan qofaa ka warinaysa laakiin lama tacdiilinin mana la towhiiqinin oo fulaa iqa lama dhihin jarxina kuma dhicin mana la jarxinin mana la tacdiilinin cadaalo oo baaطina ma haysto waa marka cadaala albaaطina waxaa la yidhaahdaa midda u laabanayso aqwaalu اlmujarixiina wاlmusakiin cadaaladda u noqoto cadaala baaطina la yidhaahda marka majhuululxaalka cadaala baaطina ma haysto feeri cadaaladii baaطinka ayd ma haysto midda daahirka waa haystaa sida daahir ahaan waa nin iska cadaalad leh laba io ka badan baa ka wariso laakiin cadaaladii baaطinku waayey wax towfiiqiyey ma leh ninkaas majhuululxaala la yidhaahdaa riwaayadiisa see waaye marka xukunkiisa waa maxay xukmu riwaayatihi culamada saddex qowl bay ka qabaan lama aqbalaayo kuwaa dhahayo kuwaa la aqbalayaa bay leeyihiin laasiyama haddii casru taabiciin uu joogo kuwana waxay leeyihiin maya ee ibnu xajar madhabkiisa ugu raajixsan nusatu nadarka wuxuu ku leeyahay maadaama ninkan aan la aqoonin jarxigiisa iyo tacdiilkiisa yutawaqafu canhu waa laga joogsanaa qabuul iyo raddi midna laguma samaynayo waa laga istaagaa marka riwaayadiisa lama qaadanayo ayb majhuululxaalka asaga marka culamadu waxay u badan yihiin mutaabaca inuu galo bikhilaafi majhuululcayn ayb majhuululcadaala oo imaam marka majhuululcadaala ayaa la yidhahdaa majhuululcadaala waxay tahay man rawaa canhu raawiyaani fa akar laba iyo ka badan baa ka wariso walaysat lahu cadaalatun daahira walaa baaina cadaala daahira iyo baaina midkoodna ma haysto waxay ku kala duwan yihin hadda majhuululxaal iyo marka majhuululcadaala waxay ku kala duwan yihin majhuululxaalka cadaaladii daahirka ahayd waa hayste oo nin yacni cadaala daahira lagu yaqaano oo cadaalada daahirka qofkan muslimnimadiisa iyo yacnii khayrkiisaas kore iyo kabaa'irta ka dheeraaday iyo waxaasaa lagu yaqaano kan laakiin mid daahirana looma oga mid baadinaana looma oga ruwaaddiisuna labay ka badan majhuululcadaala la yahaa isna lagama aqbala xadiidkiisa lama aqbalo kan kale ee afaraad waa iska yani takmilo camale majhuululismi buu ku magacaabay waa ninka isimkiisa aan la aqoonin laakiin magaca aabihiis yaa la yaqaanaa ibnu fulaana la leeyahay lakiin isaga magaciisa lama yaqaano ibnu fulaan ibnu fulaankanna de waa la towfiiqiyey waa iqo a'imadii jarxiga iyo tacdiilka waa iqeeyeen laakiin waxaa laga jaahil noqday isimkiisa kaas dhib male waa laga qaadanaya xadiidkiisa waa la qaadanaya mar haddii uu iqaba yahay majaahiishu marka waa afartaas majhuul marka lagu leeyahay ogow marka magaciisa waa la yaqaanaa ninka majhuulka ah waa loo abtirinayaa fulaan ibnu fulaan baa la dhahaya magaciisa waa la yaqaanaa ee laakiin tacriifaadka uu leeyahay kuwaan aan soo sheegnay waa la gartaan malayna waxaa soo haray mubham mubham maxaa la yidhaahdaa mubham iyo majhuul haisku qaldin mubham waxaa la yidhaha xaddaanii rajulun raawigu hadduu yidhaha xaddaanii rajulun mubham waay sanadka mubhamaa ku jira rajul waa mubham magaciisaan ba la sheegin mogtahay majhuul laakiin magaciisa waa la sheegay ee waxaa laga jaahil yahay cadaaladiisa iyo dabdigiisa muhmalaa soo hora marka midka saddexaad waa muhmal muhmal waxaa la yidhaha nin magac loo sheegay laakiin magacii samiyaal badan uu leeyahay xadaanii muxamadun ayuu yidhi muxamedna waa badan yahay muhmalaa kaas la yidhaha culamaaulxadiid marka midna muhmalay dhahaan midna mubhamay dhahaan midna majhuulay dhahaan marka baabkan majhuulku baab aad muhiim u ah marka riwaaya yacnii qaacidayntiisu saas waay haddii la qaacideeyo baabkan saas waay qaacidaynta marka majhuulku isaga uu leeya waa kaas wa tarakuu way ka tageen majhuula caynin bay ka tageen majhuul cayn kan cayntiisa laga jaahil noqday huwa isaga waxaa weeyaan maa rawaa ma warinin canhu isaga xaggiisa siwaa shaksin shaksi mooyaane wajarxan wamaa xawaa mana uunan hareeraynin jarxan jarxina ma koobin waa ninaan la jarxininoo jarxi uunan koobin iyo tacdiil iyo tajriix midna aanu koobin hal raawi keliya bisna uu ka wariyey aaliuhaa aaliulaqwaali aqwaasha qowlkeeda saddexaad aaliuhaa marka laba qowloo ayaa meesha ku jirta waa la aqbalaya lama aqbalaya kan saddexaadna waa tafsiil marka halkaan aan noo joogo bilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali sab slm